waa mahadsan tihiin runtii aniga oo iyo maaragtay xubno kale ee ka socda soomaaliyeed ee ku sii soconay shir qaahiro ee kii baarlamaanada carabta ayaa waxaan si kadis ah aan kula kulannay qaybta transiitka dhalinyaro soomaaliyeed oo habla iyo wiila isugu jira oo runtii lagu soo xoonay ayagoo cabasho weyn ee runtii aada kani ku haysatay muddo waxay yidhaahdeen toban maalmood ayaa waxaan ku sugannahay airbortka waxaana laga soo celiyey khartuum airport iyagoo viisahoodii sharci ahna wato oona si sharciga uga soo qaateen say sheegayaan safaaradda suudaan ee muqdisho marka waxaan isku dayay inaan la xiriiro safaaradda suudaan nasiib daro waa laga qaban waayay telefonkii udhacayaa waxaan isku dayay even ambasador idriis inaan waco oo isna wakiilka jaamacadda carabta telefonkiisa waa dhacaya waa la qaban waayey wasaaradda arrimaha dibadda ayaan isku dayay inaan la xiriiro iyagana telefonkii u dhacaya waa la qaban waayey marka runtii hablaha aad bay meel xun uga taagan tahay qaar baa ku dhawaaday inay maryaha dhigaan waayo habeenkii waxay seexdaan meesha tan wax darin oo xataa kaga hooseyso aan dhinac hore jirin marka noloshooda iyo runtii xaaladooda aad bay waxay u tahay mid runtii aada looga xumaado dadkan hadda eerporka aad ku aragteen ee dhalinyarada iyagu kolka hore ma muqdisho ay ka tageen mise nairobi ay ka baxayeen muqdisho ay ka baxeen markay khartuum ay gaareen ayaa waxay sheegayaan in si fudud laiskaga yiri dalkii inay ku laabta ayagoo wax sababa aan loo cadayn markii ayaga ay soo gaareen airbortka nairobina haddana waxaa loo fududeyn waayey inay ku laabtaan dalkoodii ayagoo la leeyahay waa si khalad baa lagu soo celiyey malaha qaan reerahoodii baa ayaa safaaradda suudaan tagayay wax aanan runtii caqliga gelayn marka laakiin ruugta haysato iyo dhibaatada haysato wax safaarad soomaaliyeed oo halkan soo istaagayna ma sheegin wax soomaaliyeed oo ayaga usoo gurmatayna lama hayo sidaasi aawadeed ayay ku baahdilaysan yihiin waana hadlo aada u jilecsan oo runtii aad oga naxsiid haddaad rabtin waad wareysan kartaa qaarkood oo ila joogaan hadda igu dhiib mid ka mid ah waan kugu dhiibayaa arrintaasi waxaan aad maaragtay uga hangweynahay dowladda soomaaliyeed inay soo farageliso safaaradda suudaan la weydiis ay ku dhacday islamarkaasna annagoo dowladda suudaan xili wanaagsan aan laleenahayn markii u horeysay sidatan say ku dhacday arrin aan aada runtii fadixisaan ugu noqotay safaaradda soomaaliyana in lagu soo wargeliyo aan rajaynayno waxaana kugu dhiibayaa wiilka maaragtay iyo hablaha mid ka mid ah magacaaga alla igu bilaabayo kolka hore xaggeed ka tagteen tiro ahaanna inteed gaaraysaan okay kolka hore waxaa ka tagna muqdisho magaceyga horta waa cabdiqaadir aadan cali waxaa ka tagna muqdisho ani iyo maaragtay iyo lix gab shan gabdood kale gabar kale oo gadaal dambe ka timaaday marka adiga habeen kahor laba habeen ka hor baa waxaan aadnay khartuum markaan galnay shan laba habeen kahor markaan khartuum aan galnay airportka waxaan ugu nahay istaaga aanila jeesina fiisiina markii fiisayna fiisayna la jikrimaayay waxaan ugu dhahan marka iska laabta oo soomaalida magaalada ka badata camal maaqaan adiga hadalka carabigan sifacan garan maayo waxaan ugu dhahan hadal oo iska laa iska laabta camal aan ugu dhahan marka waa iska soo laabana waa gartay kolka hore maxaad ka dooneyseen markaasi sudan hadda maaragtay dad dad booqasho ku socdeen dadna caafimaada ku socdeen dadna dad horta airportkan waxaa la taahan taaxanaye daa toban ka taaxanaye anaga toban maalmood ayaa jirin halkan haye markaan haye waan baxnay markaan suudaan tagnay qalab kaalinbo yani baasboorada inay qaadeen iyo tigidadasiitooyinka jihaadkay dareen waxay dhaheen jiraayen soomaaliyin qabta minaho rajaco rajaco rajaco waxba nagama jeedin calaaduulu ma socdin waa gartay keerka markaad imaadeen iyadu maxay ku samaysay yani waa baasboorada inay qaatay waa ilaa halkan kusuuqdeen toban maalmaanta xabaraadkan ajixno waa gartay suurtagal ma noqon weyda inaad usoo laabataan muqdisho marka ya wujisiina kulaandahay marka haddaa utamahalis mama kulaandahay kusimishaa
waa gartay sudan adigu maxaad ka dooneysay sharsheedaada aniga sudan ninkeyga joogo dalaalkaas hadee waxaa usocday waa diyaari ninkeyga socday gabdhaha qaar caafaay socdeen qaarna waxay socotaa waxbarashay socdeen waa gartay tira ahaan meeqaad gaaraysaa tira ahaan waxaan heen waxaan heen saddex hablood afar hablood iyo wiil shan sano shan baa heensan waa gartay hadda marka kenyo suurtagal mu noqon weyda inay isoo celiso muqdisho isoo celiso wallahi ma aqaan aniga halkan kule wax akhbaar masiin iyo wax oo nala handaawiyo inigu meeqa meeqa habeen meeqa maalin waa garta koytoban caawa koytoban habeenkii markaan tagnay xataa sida safaaradda la wacay safaaradii inala dhiwaayeen haye tii kenyada ayadu ma la wacay wax horta wax la baneeyey wax soo kor istaagay wax inaba waa dhibana halkaana sida araga qubanayo adinku baati kale waa fiicana maanta mana meemalsada bi ay kul soo diyaadiye maali anaga waysinaysa waan ka wudumana luuqda ku wudumana adakaasa noloshiina marka waa sidee hadda wallahi marada xataa taariikh xataa ma cindanaan hadda inaga madaxtan taariikhta taariikhta inaga gool adakaas halkaana jecel jisna